waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal mar hore sidaad iga maqasheen haba tiro yaraatee digashadu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka maansada soomaalida si baahsan tusaale loo yaqaana waxaa inoo noqon karta tixuu mariyey hormuudkii maansayahanada soomaalidu gabyaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan oo isagu madhahayga ugu eraya adkaa intii cadowgooda ku digatay maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri xilligii ay daraawiish dagaalamayeen ayuu ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrlayliyan ku howlgeli jiray rakuubley ayaa la odhan jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hor timaada inay caddibaan tolalka okobanna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toosa la galaan madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hodday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo xataa soomaalidii xukunkooda ogolayd ma ahayn nin u jixinjaxa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishaya agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen isla markiiba cidihii geelashaa lahaa ayaa waxay u qayradhaansadeen rakuublaydii ingiriiska dabadeedna sagaalkii agoosto kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii ayay labadii ciidan foodda isku dareen kurta ina dulmadoobay oo koonfur bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yaraynoo kii madaxda u ahaana uu ku jiray sarkaalkaas oo maantaa duub cadiisayidka gacantooda ku baxay waxaa la odhan jiray richard corfield ama cofield siday soomaalidu u tiqiin ma runbaa ma war aan jirinba ma caddayn karayno hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiishtu cofield markay dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen dabadeedna taleexa iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in koofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhiro yahay wadaadkii markuu hubsaday inay dhab tahay oo koofil uu mood yahay waatuu isla goobtii ka tiriyey gabaygiisii soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabaynna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka usii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiishtii allaysatay oo waa siday la ahaydee markaas jannada eebe ku warsugaysay isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhiro tago kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraadaya ee uu baryootanaya sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen wixii lagu faray iyo siduu ciidankiisii u guuldaraystay wuxuu yidhi adaa koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu wadi jimicla'aaneede jahanama la geeyow haddaad aakhiruu jahato nimankii jannuu kacay warbay jerini shaaleeye jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirrabay mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama dayntan iyo jeerkii dheh ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacayo baaruud dheh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed dheh jigta weerarbay goor barqa'a nagu jiteeyeen dheh anigana jigray ila hereen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii dheh siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuj nafjeclaysigii baan u idhi jaallow iga daadhe jarjaleecadii baa wadnaha jeex ka soo ruqaydhe jeedaaladii bay indhuhu kor u jillaadmeendhe jimic kagama helin tuugmadan jidiyey ruuxii dheh markaan juuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeen dhe dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraq la ii siindheh inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo hawaystaanna uu ku baqdin gelinayo markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofi la sii ballamaya goortan jareerana gafoo nolol ka jaan qaaday sida janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheetaradii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydheh jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraashay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay rubaddu jaw tiri or bay iga agjiibsheen dheh jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkii dheh jurmigiiyo baruurtii dhurwaajugux ka siiyaa dheh jiljillada iyo seedaha tukay igaga jaadeen dheh haddaan la isjikaarayn tolkay laga jirroonaa dheh weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaan dheh daraawiishi waa jibindhowga iyo jawga soo bixi dheh gabaygaas oo digasho iyo guul kufaanba isugu jira ayaa wuxuu tobannaan sano ka mid ahaa maansada soomaalida kuwa ugu caansan soomaalidii afkeeda tiqiinna ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyana aysan ka xiisa dhici jirin ha yeeshee nin ingiriisa oo taariikh bulshadeedda soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faallooday marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara wuxuuse raaciyey inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray taagnaana sagaalkii agoosta kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay markaas bay caro deg degay foolkiisa soo kortay indho cascas oo ay da'du fogaysay aadna mooddo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi oo maxaad ugu odhan weyday muxuu koofilbeer iyo dulmadoobe ka soo doonay waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa in shisheeya u taliya aan ogolaan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa hadalkaasna anigu melihii waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo